bismillahi raxmaan iraxiim marka ugu horreysa waxaan salaamaya dhegeystayaal sharafta leh meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba marka labaad waxaan u mahad celinayaa bahda meediyaha ee saxaafadda oo noo yimid maantay arrinta tanna su-aala naga weydiinaya waxaan ku bilaabayaa marka ugu horreysa wadahadal marka la yidhaahdo albaabka wadahadalku weligiis waa furan yahay annaga wadahadal ma aanan diidin wixii doonaya wadahadal iyo nabadgelyo iyo wada noolaansho iyo in xal loo helo dhibaatada soo laalaabatay ee magaalada gaalkacyo gobolka mudug ka jirta dhammaantood diyaar baan unahay waana soo dhaweyneynaa waxaa laysku haystaa waxa weeyaan marka ugu horreysa horta hadalkan ah wadahadal baa bilowday wadahadal bilowday ma jiro wax lagu heshiiyena ma jiraan taa waxaan rabaa inaan caddeeyo wararka la sheegayo idaacadaha qaarkood oo lookalka ah ay baafinayaan waa warar aan saliya baartoona lahayn kutiri kuteen ah weliba sidii aan maqlaynay si aan mas-uuliyad lahayn loo boonbooniyey waxaan rabaa inaan arrinta wadahadalka dib ugu laabto wadahadalku albaabkiis waa furan yahay saa sheegay laakiin wuxuu leeyahay broses iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay dhibaatada gaalkacyo ka taagan wadahadalkeedu wuxuu u baahan yahay in dadka ehelka u ahaa ay ka wada hadlaan marka ugu horreysa sida haddii sida hadda ka hor dhacday dagaalkii u dambeeya gaalkacyo qodobo lagu heshiiyey baa jiray dowladda puntland go-aan bay qaadatay go-aankaasina wuxuu ahaa marka ugu horreysa in wadahadalku uu ka bilowdo oo uu dhex maro dadka deegaanka degan ee ehelka u ah fahmi karaya taariikhda iyo dhibaatada ka dhex taagan dadka walaalaha ee gobolka degan annagu broseskaas ayaan rabnaa inaan marno wadahadalku waxaan doonaynaa inuu habkaa ku bilowdo way jiraan wasiiro nala soo xiriiray khadka telefoonka waanan u sheegnay in haddii la doonayo in sustainable beace yani idhaahdo nabad waarta lagu qanci karo ay ka dhalato gobolka iyo magaalada tan muhiimka ah in loo baahan yahay in dariiqa saxdaha la maro waxaanu aaminsannahay annaga xagga yaga horena waan u diyaarinay in la sameeyo guddiyadii wadahadalka wadaxaajoodka kuwaasoo ay ku jiraan maaragtay madaxda dhaqanka iyo nabadoonnada iyo odayaasha waxgaradka waxaan kaloo ka rajeynaynaa darafka kale ayaguna in sidaa u fahmaan waxaan doonaynaa dadka deegaanka degan ee dhibaataduna dhex taallo inaanu wada hadalno dhibaatada isla fiirino isla mar ahaantaas aan u gudubno sidii aanu xal u heli lahayn ma dooneyno nabad siyaasadaysan ma dooneyno nabad gaalkacyo inta laga qaado meelo kale inta lala tago go-aan looga gaaro nabad lagu aadiyo duruufaha siyaasadeed iyo marxaladaha kala guurka ee soomaaliya ka jira iyo siyaasadaha cakiran ee tirada badan leh iyo siyaasiyiinta faraha badan leh howlaha ku jira waxaan dooneynaa nabad dhab ah waxaan dooneynaa nabad waarta waxaan dooneynaa nabad ehelkeedii ay ka wada hadlaan oo ay ishor fadhiistaan taas weeye mowqifka puntland warkaas aad maqasheenna waa war kutirkuteena wax heshiisa oo dhacay iyo qodobo lagu heshiiyey oo aan u ognahay annaga xaggayagana ma annagu qodobo maanaan samayn qodobadaas sheegaysana xog xaal uma hayno waxaanu ka xunnahay wixii la sheegaba idinku inaad daba gashaan haddaad tihiin bahda meediyaha maanta waynu ognahayoo ciddii doontaa qorta waxay doonto website kasta wixii doonaa lagu qoraa idaacad kastana waxay doontay sheegtaa marka horta waxyaalahaas inay saameyn idinkan ku sameeyaan maaha waxaan kaloo uga degaynaa dadka inay saameyn ku sameeyaan maxjirkii waa socdaa shaqadiisu idinkuwa saaka waad soo aragteen annaguna waa soo aragnay waxaan rajeynaynaa inuu toddobaad gudihiis kusoo gabagaboobo toddobaad wixii ka dambeeyana aan furno shaqadiina ay bilaabato dhisidda sayladda waa go-aan masiiriya oo ummadda reer puntland oo dhan ay leedahay iyo dowladdeedu waa go-aan hore loo qaatay mana aha wax wax laga bedeli karayo shaqadeediina waa gebagabo idinkaaba soo arkay waana socotaa marka waxaan rajeynayaa in dadku ay aysan runtii wax weyn ka soo qaadin waxyaalaha tirada badan leh ee idaacadaha laga sheegayo dadka aan xilkaska inay sheegayaan iyo kuwa kale oo ku gabanaya shaashadda mxuu aha kombyuutarada facebookyada fadhiya iyo kuwa websaadyada ayaguna wax ku qorayo oo run ahaantii warkooduna uu yahay war dadka isku diraya waxaan u sheegayaa waa waxaan aad uga xunnahay dadkeenu inay qaxaan meelay joogaanba dadka soomaaliyeed maanta dhibaato uma baahna hooyooyinka soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed uma baahna dhibaato waxay u baahan yahin in gargaar loo fidiyo waxaanu leenahay cid allaale ciddii mas-uuliyadda lahayd in dadkeennu ay qaxaan horta ayaga ayaa mas-uuliyadda qaadaya ayaga ayaana laga doonaya dadka dagaalka wada oo wax soo tuuraya oo dadka dhibaatada ugeysanaya oo horumarka hor istaagaya oo dagaalka joojin waayay waa la ogya cidda ay yihiin ciddaas ayaana mas-uuliyadda qaadaysa dadka bannaanka daadsan dhanka yaga waxaanu leenahay horta magaaladan noloshii waa socotaa ganacsiga waa socdaa isbaalada waa shaqaynayaan mxuu ahaa hoteelada waa shaqaynayaan makhaayadi waa shaqaynayaan suuqyadiina waa furan yihiin iyo ganacsigii waxaan ugu yeerayaa marka dadkeenna qaxiddan ay qaxayaan inay ka ka fiirsadaan dhibaatada qaxidda ka gaaraysa way ka weyn tahay marka la eego midda dhici karta inay ku dhacdo iyagoo magaaladooda jooga marka waxaan usoo jeedinayaa qaxa asaga oo macno daradaana in la joojiyo anagu dagaal iyo duulaan manhin galmudugna weerari mayno muxuu ahaa haddii iyagu aysan sababta la imaanin muxuu ahaa waxaan ku jirnaa waa difaac weeyaan dadkeena iyo deegaankeenna waxaanu xaqu leenahay waxa laga hadlaya waxa weeyaan dhulkeiyagii inaanu horumarsanno oo aan noloshii sidii ugu habbooneyd ay ku suurtoobi lahayd aan ka shaqayno waxaanu ku haystaa waxaa weeyaan aad baan uga xunnahay hooyo soomaaliyeed iyo ilmo soomaaliyeed oo shubanu ku dhacay oo bannaanka taagan oo aan biyo haysan oo qorax taagan waxaana leenahay ha ka fekereen qolooyinka kale ee dabka shidaya dadka lasoo adeegsanayo gobolladaka ka imaanaya dadka lasoo kiraysanayo iyo argixisada caalamiga aan ognahay inay ka faa'idaysanayso mar kasta oo arrimaha noocan oo kale ay dhacaan waxaan leenahay dib ha u fiiriyeen siyaasiyiintu waxaan leenahay caqligu ha soo laabto waxaan leenahay magaaladan waa inay noqotaa magaalo ay nolol wanaagsan ka suurtoobi karto magaalo isku filan noqon karta magaalo khayraadkeeda soomaalidu ay ka wada faa'iidsan karto magaalo lagu wada noolan karo